tirintii cutubka shan iyo soddonaad markaasaa rabbigu muuse kula hadlay bannaankii mo'aab oo webi urdun u dhowaa ee yarexo ka soo hor jeeday oo wuxuu ku yidhi waxaad reer banu israa'iil ku amartaa inay dhaxalkooda hantida ah reer laawi ka siiyaan magaalooyin ay degaan oo magaalooyinkaas agagaarkooda ku wareegsanna reer laawi siiya oo magaalooyinka iyagaa lahaanayaan inay degaan agagaarkooduna waxay u ahaan doonaan lo'dooda iyo alaabtooda iyo xoolahooda oo dhan oo magaalooyinka aad reer laawi siin doontaan agagaarkooda ha laga bilaabo magaalo kasta derbigeeda oo dibadda ha uga baxo kun dhundhun oo hareeraheeda ku wareegsan ah oo magaalada dibaddeeda waa inaad ka qiyaastaan xagga bari laba kun oo dhundhun dhanka koonfureedna waa inaad ka qiyaastaan laba kun oo dhundhun dhanka galbeedna waa inaad ka qiyaastaan laba kun oo dhundhun dhanka waqooyina waa inaad ka qiyaastaan laba kun oo dhundhun oo magaaladuna dhexda ha ahaato oo intaasaa iyaga u ahaan doonta agagaarka magaalooyinka oo magaalooyinka aad reer laawi siin doontaan waxay ahaan doonaan lixda magaalo oo magangalka ah oo aad siin doontaan si uu gacanku dhiigluhu ugu cararo oo kuwaas mooyaane waxaad kaloo iyaga siisaan laba iyo afartan magaalo oo magaalooyinka aad reer laawi siin doontaan oo dhammu waxay ahaan doonaan siddeed iyo afartan magaalo oo waxaad siin doontaan iyaga iyo agagaarkoodaba oo waxa ku saabsan magaalooyinka aad reer laawi hantida uga siin doontaan reer banu israa'iil waa sidan waa inaad kuwii badan magaalooyinka badan ka qaadaan kuwii yarna aad magaalooyin yar ka qaadaan oo mid waluba dhaxalkiisii u dhaxlay magaalooyinkiisa reer laawi waxa ka siiyo markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa markaad webi urdun dhaaftaan oo aad gashaan dalka kancaan waa inaad doorataan magaalooyin idiin ahaada magaalooyin aad magan gashaan si uu gacanku dhiigluhu qof kama u dilaa halkaas uga cararo oo magaalooyinkaasu waxay idiin ahaan doonaan meel aad ka magan gashaan kan aardoonka ah si uusan gacanku dhiigluhu u dhiman intuusan shirka hortiisa xukun isu soo taagin oo magaalooyinka aad bixin doontaan waxay idiin ahaan doonaan lix magaalo oo magangal ah oo webi urdun shiishadiisa waa inaad ka bixisaan saddex magaalo dalka kancaan ah waa inaad ka bixisaan saddex magaalo oo iyagu waa inay ahaadaan magaalooyin magangal ah oo lixdaas magaalo waxaa magangeli doona reer banu israa'iil iyo shisheeyaha iyo qariibka iyaga dhex deggan si uu ku alla kii qof kama u dilaa uga cararo laakiinse hadduu wax bir ah ku dhufto oo uu sidaas ku dhinto markaas isagu waa gacanku dhiig leh oo gacanku dhiiglaha hubaal waa in la dilaa oo hadduu ku dhufto dhagax uu gacanta ku haysto oo qof u dhiman karo oo uu sidaas ku dhinto markaas isagu waa gacanku dhiig leh oo gacanku dhiiglaha hubaal waa in la dilaa amase hadduu ku dhufto hub qori ah oo uu gacanta ku haysto oo qof u dhiman karo oo uu sidaas ku dhinto markaas isagu waa gacanku dhiigle oo gacanku dhiiglaha hubaal waa in la dilaa oo aardoonka dhiigga doonayaa qudhiisu ha dilo gacanku dhiiglaha markuu isaga helo ha dilo oo hadduu nacayb aawadiis u riixdo ama intuu u gabbado oo wax ku tuuro oo uu markaas dhinto amase hadduu cadownimo aawadeed gacanta ugu dhufto oo uu sidaas ku dhinto kii wax ku dhuftay hubaal waa in la dilaa waayo isagu waa gacanku dhiig leh oo aardoonka dhiigga doonayaa gacanku dhiiglaha ha dilo markuu helo laakiinse hadduu kama u riixo isagoo aan cadownimo ku jirin amase uu wax ku tuuro isagoo aan u gabban amase hadduu ku dhufto dhagax qof u dhiman karo oo isagoo aan arkayn uu ku tuuro oo uu sidaas ku dhinto oo hadduusan cadowgiis ahayn ama uusan waxyeelladiisa doondoonayn markaas kii wax dilay iyo kan ah aardoonka dhiigga doonaya shirka waa inuu ugu kala gar sooraa sida xukumadanu yihiin oo shirku waa inuu gacanku dhiiglaha ka samata bixiyaa gacanta kan ah aardoonka dhiigga doonaya oo shirku waa inuu isaga ku celiyaa magaaladiisii uu magangalay oo uu ku cararay oo isagu waa inuu halkaas degganaado jeer uu dhinto wadaadka sare oo lagu subkay saliiddii quduuska ahayd laakiinse gacanku dhiigluhu mar kasta ha ahaatee hadduu ka gudbo soohdinta magaaladiisii uu magangalay oo uu ku cararay oo markaas kii ahaa aardoonka dhiigga doonaya uu ka helo meel dibadda ka ah soodinta magaaladiisii uu magangalay kolkaas kii ahaa aardoonka dhiigga doonayo hadduu gacanku dhiiglaha dilo isagu ma ahaan doono mid dhiig qaba waayo waxaa isaga waajib ku ahaa inuu iska joogo magaaladiisii uu magangalay ee lamaa uu wadaadka sare dhinto laakiinse markuu wadaadka sare dhinto gacanku dhiigluhu waa inuu markaas dabadeed ku noqdo dalkiisii hantida u ahaa oo waxyaalahanu waa inay qaynuun xukun ah degmooyinkiinna oo dhan idinku ahaadaan ab ka abkin ku alla kii qof dila gacanku dhiiglaha waa in la dilaa markii lagu marag furo laakiinse qofnaba yaan lagu dilin markhaati keliya marag furkiisa oo weliba waa inaydan idnaba furan nafta gacanku dhiigle dhimasho lagu xukumay laakiinse hubaal waa in la dilaa oo weliba waa inaydan furan kii ku cararay magaaladiisii magangalka ah si uu ugu noqdo oo uu u dego dalkiisa ilamaa uu wadaadka sare dhinto dalka aad deggan tihiin waa inaydaan nijaasayn waayo dhiiggu dalka waa nijaaseeyaa oo dalka dhiiggii lagu dhex daadshay wax loogu kafaaro gudi karo lama arko dhiigga kii daadshay mooyaane oo waa inaydaan nijaasayn dalka aad dhex deggan tihiin oo anna aan dhexdiisa degganahay waayo aniga rabbiga ahu waxaan dhex degganahay reer banu israa'iil